بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحكى بالآبانيا بداية بلوى سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وعين مرينا بلوغة سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا cayn sood xuruuftaas muqadacada allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala inta badan bas markii la sheego qur-aankii baa daba yaallo waxaa la isku baraarujinayaa qur-aanka icjaaznimadiis waxaa loo akhrinayaa marka la akhrinayo kaaf haya iska dhihmayside kaaf haada alif ku taaga haa oo tartiiba yaa iyana sidoo kale caynna cayn hadde saad baa ka sii dambeeyo khifkii baa imaanaya sood kelimaadkaas xuruuftaas allahu aclamu bimuraadi bidalik dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya haadaa kan la akrinayo kan lagugu dul akrinayo waa khabarkii mubtadihiisa baa usoo qadaraysaay dikru raxmati rabbika rabbigaa raxmadiisa iyo u naxariisashadiisa cabdahu addoonkiisa oo u naxariisay xusudeedii weeye zakariyaa ah addoonku zakariya cabduhu waa goke dikru raxmati rabbika rabbigaa u raxmadidiisa iyo u naxariisashadiisa cabdahu u raxmaday zakariya ah cabdigu sheegiddeedii weeye xusudeedii weeyaan waanu kaaga qisoonaynaa kan lagugu dul akrinaya aayaadkaani arrinkaas baa lagaaga dul qisoonayaa nebiyullaahi moxamed calayhi isalaatu wasalaam id waqti dikru raxmati rabbika ku xig naadaa rabbahu rabbigiisa oo ugu dhawaaqday nebiyullaahi zakariya nidaaan yeerashay ee dhawaaq khafiya ee qarsoon hooseeya macnaha cod hoose rabbigiis buu tuuga cod qarsoon oo hoos loo oranayo oo in la maqlaba aan sigaynin waxaa la yidhi wuxuu u qarinayay ducadan iyo dhawaaqan iyadaa ikhlaaska ku badan markaa hoos u ducaysanaysa riyaaga iyo tususka iyadaa ka fogaansho badan midda kale weled buu rabaa ilaahay inuu weydiiso waana da boqol sano meelahaas ku dhow haddii dadku maqlaan isagoo gu dhahaya ilaahu ilbaysi da'daas inaysan dadku halkaas bushis iyo mucaaradnimo iyo dhib ka keenin oysan dhihin adoo da'daanoo saasa miyaa hadda ilmo ilaahay weydiisanaysaa see ku helaysa waxyaalahaas aysan dhihin ducadiiba hoos buu u ducaysa isagiyo ilaahis id naadaa rabbahu nidaaan khafiya qaala wuxuu yidhi ducadii waat rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow innii aniga wahana waxaa daciifay alcadmu lafti ayaa daciiftay oo mina xaggayga ka ahaatay ilaahu lafto lafihii o dhan baa looga jeedaa qofku haddii mar lafihiisu awood gabaan jirkiisa kalena waa iska awood gabaya lafahanaa jirku ku taagan yahay oo jirku waa xaqiwaamkiisa iyo taagnaantiisu waa lafahan ilaahay wuxuu yidhi innii wahana alcadmu minii lafihi waa idaciife awooddaydii waa tagtay weynaan darteed washtacala waxaa huray arraasu madaxiina waa huray shayba cira ahaan ilaahu madaxiina waa i hura wax macnaha huraya sida dabka u huroo kale oo saa ugu walaaqmo markii xaabada lagu shidoo kale baa madaxiina i noqday macnaha waxa weeyaan waxa hurayaay washtacala ra'su macnaha shaybu ras madaxa ciradiisa shacaru ra'si weeyaan waa madaxa timihiisa timihaasaa macnaha ciradii baa saa iisii gashay wey sida dabka ugu baxo qoryaha lagu shidoo kale madaxaygina sidaa weeyaan ciro darteed waa labo walam akun ilaahu mana aana ahaan jirin awaltu biducaa'ika tuugidaada iyo baryadaada aan ku baryo rabbi yaa rabbi rabbigeedow shaqiyaa mid ayaan daroobo oo la xirmaaniyo waa ku baryi jiray ilaahayo wixii aan kaa baryana waa isiin jiri wixii aan kaa dalbado ilaahay waa isiin jiri saasaa awal caadadu ahayd waxaa caado ahayd inaa iiga caado yeeshay ixsaan inaa ii gasho saa awal ii aqbali jidhay ilaahayo haddana ii aqbal weeyaan waagii hore saa ii aqbali jidhay saas buu ku buu yidhi ku bilaabo marka allaha kariimkaana ciddow dee awal wax sii jiray ka goosan maayo arrimahan marka uu sheegayo dee ilaahay waaba ogi in awooddiisu daciiftay in madaxiisi ciroobay in ilaahay awal isagu wuxuu u weydiiso siin jiray waaba allihii siin jiray intaba ilaahay waa ogyahay allihii ogaabuu u sheegaya baraacayo tadaruc baa la yihahda isba isbihinbihin baa la yidhaahdaa ilaah xaalkaygu saasuu yahay oo saasuu yahay oo saasuu yahay ilaahayna waa ogyahay midda kale wa innii anigu ilaahayow khiftu waxaan ka baqay buu yidhi almawaaliya kuwa cashiirada ee qaraabada ah qoyska iyo ilmo adeerta baan kuwaasaan ka baqayaa almawaaliya waa maxay wa innii khiftu waxaan ka baqayaa almawaaliya jawra almawaali kuwa mawaalida ah ee xigtadayda ah jawrkoodaan ka baqayaa xadgurub inay sameeyaan min waraa'i aniga dabadayda min bacdi mowti ilaahayow haddaan dhinto waxaan ka baqayaa dadka qaraabada iigu xiga inay diinta ka fogaadaan diinka inay dayacaan dhaxalkii ay iga reebi lahaayeen cilmiga iyo nebinimada inay wanaajin waayaan kuwaa dadka iigu xiga oo hawshaan haya sii wadi lahaa kuwaasaan ka baqayaa inay jawr iyo xumi sameeyaan oo dayacaan mawaalida waxaa la yidhahdaa banulcam adeerka wiilashiisa iyo cashiirada iyo dadka qofka ku dhow dhow oo dhexalkiisa leh qaraabadiisa dhow ah kuwaasaan ka baqayaa arrimaha diinta u baqayaa maaha arrimaha adduunyada ilaahayow wa kaanad waxayna ahaatay imra'atii haweenaydeed caaqiran mid ma dhasho ah da' weyn bay maraysaa weligeed ma dhalin markay yarayd haddana waa shayb da-ah fahablii halkaan u socdaa marka biyodhaci waata fahablii ilaahayow ii hibee min ladunka agtaada weliya walad saalixa mid weliya ibnan saalixa ilaahow wiil wanaagsan oo fiican oo iga wakiil noqda markaan dhinto halkaa diinka ka sii wada ilaahu kaa isi fahabli min ladunka weli weliba cid kale ma bixisee min ladunka ilmaha adi unbaa bixin kare min ladunka ilaahay adiga agtaada ilaahu iga sii weliya wala saalixa ilaahus kaasoo yariuni idhaxla wayariu dhaxla min aali yacquuba yacquub aalkiisa yacquub bin isxaaq bin ibraahim ambiyadii is dhashay diinta say u wada jireen dhaxalkoodii qaata awoowayaasha cilmiga iyo nebinimadu idhaxladan ma aha in uu leeyahay xoolaa laga dhaxlayaa naxnu macaashir alambiyaa laa nuuraf ambiyaba haddaan nahay nalama dhaxlaa nebigu maa taragnaahu sadaqa wixii aan ka tagnaayo waa iska sadaq ummaddaa iska leh maxaa laga dhaxlaa waxaa laga dhaxlayaa waa cilmiga iyo nebinimadii inay socoto xoola ambiyada lagama dhaxlo ilaahayow kaas isiiba yiri sharciga iyo cilmiga wadaha wajcalhu ilaahu ka yeel kaa aa isiinaysa markaa isiiso rabbi yaa rabbi yaada la iska jara tartiib ilaahayow horay ducada kaga soo boodaysaa ilaahayow waxaa ka dhigtaa radiya mardiya ilaahu wiilkaasna mid laga raali yahay ilaahu ka dhig wiil xun oo balaayaayoo ummadda dhibay haba tari maye mid khayr leh oo aa ka raali tahay oo laga raali yahay ilaahu ka dhig ducada wiilka intuusan weydiisan ilaahay saddex arrimood buu ka hormarsha nebi zakariya ilaahu daciif baan ahay waa wadgaba ilaahu midda kale ducadayda weligaa igamaadan diidin waxaan ku weydiistay ilaahay midda kale waxa aan dalbayo waxaan u rabaa diinta wax wax tara markaasuu yidhi ilaahu wiilkaa ise ilmaha ise intaa markii la yidhi saa u ducaysay ducadiina ay tahay nidaa'an khafiyan cod hoose oo nuxnux ah oo aan qaylo dheer ahayn ilaahay wuxuu yidhi yaa zakariya zakariyow ambiyada magacoodaa lagu dhawaaqayaa inna hnagu nubashiruka waanu kuugu bishaaraynaynaa waxaanu kuugu bishaaraynaynaa biqulaamin wiil horta ilma ay weydiisatee ilmaan ku siinaynaa weliba waa wiil ismuhu magaciisuna yaxya ilmuhu markuu dhasho qofka u dhashaa magaca ula baxee magacaan anagaas soo raacinayna ismuhu magaciisuna yaxyaa yaxyaa la yidhaahda wiilka magaciisu waa yaxya ilmihii waa kaa yeelay waana wiil annagaa ku siinayna magaciisu waa yaxyi ilaa aayadda qur-aanka suurata alcimraan baa kusoo madhay fanaadathu lmalaa'ikatu wahuwa qaamuu yusallii fi lmaxraabi isagoo mixraabkaanoo kale ma jirin meeshii ku tukanaya cibaadada ayaa malaa'igtu la hadashay ana allaha yubashiruka biyaxyaa wa ayuu ku yidhi wiilkaasaan ku siinaynaa ilaahay wiilkaasu kugu bishaaraynaya ismuhu yaxyaa wey kaasoo lam najcal aanan yeelin lahu isaga min qablo horay samiya wax la magaca la sami ah isku sami baa nahay isku magac baa nahay soo dadku ma dhahaan wax la magaca horay looma samcin magac u horreeyey oo la bixiyey yaxye ciddii loo baxshay kow isaga weeyaan wax la samiya aysan jirin waalidkiina magac ulama ula bax lama dhihin ilahay baa u soo baxshay ama waxaa la yidhi mujaahid wuxuu yidhi lam najcal lahu min qablu samiyan umaana yeelinoo wax kula mida fadliga iyo kamaalka iyo sharafta horay uma soo dhalan qaala wuxuu yidhi nebi zakariya rabbi ilaahayo yaa rab annaa seebuu yakuunu lii iigu ahaanayaa hulaamun hulaam maaha inuu qudrada ilaahay iyo baciidsanayo la yaaban yahay wiilkii la igu bishaareeyey oo fahmayey qaabkee la ii siinaya ma anagaana waxay ka dhigan tahay kayfiyada ma labada yadaan waalidkaaga waaweyn baa dhallinyaro noqonayno dhallinyaranimaa naloo celin ma anagoo sidaa sheebay ah baa nala siin mase meel kaloo ka imaan annaa yakuunu lii hulaama qaabkee qaabka noogu imaanaya wey yaa rabbi annaa yakuunu lii hulaam see uu igu ahaanaya walxaal kaanad imra'atii ay ahaatay caaqiran mid ma dhasho ah dhallinyarnimadeedii ma dhalin haddana waa shay walxal qad balaqtu annahaan gaaray min alkibari weynida weynida xaggeeda citiya aan ka gaaray cimriga meesha u dambaysa citiya waa maxay qofku markuu dhabo oo qallalo oo jafaaf noqdo oo dhacaankii iyo duxdii ka yaraato ka dhammaato ilaah aan heelka heerkaas aan gaaray nin weyn oo da-a aan noqday waxaa la tilmaamaa boqol iyo labaatan sano inuu jiray haweenaydiisu sagaashan iyo siddeed sano inay jidhay baa mufasiriintu ay soo raraan marka qaabka aan noo siinaysa wiilkuu noo soo marayo ilaahay waa qaabkee wey qaala ilaahay wuxuu yidhi kadaalika warku waa intaas kadaalika waa maxay al amru amarku kadaalika sidaa wey xaalku waa saas wey arrinku waa saas wey labadiinnan shay baa laydinka dhex abuuraya qaala rabbuka rabbigaa wuxuu yidhi huwa isagu wiilkaas abuuriddiisa iyo ahayntiisu ahaysiintiisu calaya aniga hadde cid kale maaha aniga oo allah hayinun waa mid fudud arrin i fudud wey ilaahay wuxuu yidhi huwa calaya hayinu arrinkaas waa mid aniga sahli ah waqad khalaqtuka waan ku abuuray zakariyow min qabl horay adiga laftaada walxaal lam taku aadan ahayn shay-a wax jira adiga laftaada adoo aan jirin soo kuma abuurin waqad khalaqtuka min qabl walam taku shaya shaya madkuura hal ataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shaya madkuura waqad khalaqtuka min qabl walam taku shaya marka yaxye inaan abuuro waan awoodaa abuurkaas waa sahl kun fayakuun baa la dhahaya kunna haw fayakuun waa iska ahaanay meel iyadoo caddama uu jiro oo lala yahay allaha abuuro keenay waa mid awooda laba shayb oo waaweyn dhexdooda inuu ilmo ka abuuro qaala wuxuu yidhi nebi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow ijcal lii ii yeel aniga aayatan calaamad marka koowaadoo ay uuraysato hooyadaas dhalaysa wiilkaas kowda ay uuraysato calaamad aan ku garto ilaahow iya oo aan gartay in uu calool galay aayaddu waa calaamad calaa xamli maraati haweenayda aan qabo uuraysigeeda aan ku ogaado qaala wuxuu yidhi ilaahay aayatuka calaamadaadu allaa tukallima annaasa dadka waa inaadan la hadlin alaaa layaalin saddex hameen meel kalena alaaata ayaamin oo adin kusoo maray saddex hameen sawiyan xaalaa tahay adigu mid siman oo aan waxba qabin nuqsaan kugu dhici mayso balaayo ku dardadhay wax ku asiibay ma jiraan adoo caadigaadi ah baas hadalkaa lagaa xirayaa subaxaa soo toostay adoo aan dadka la hadli karin ilmihii waa uurgala dhib kalena ma qabtid hadalka keliyaa lagaa xirayaa calaamadaadu wataas waa saddex hameen iyo saddexdooda maalmood macnaha baadan dadka la hadli karin codkaa lagaa joojinaya inaad dadka la hadisho sawiyan halkaas baa la dhigayaa sawiyan xaalaa tahay faacilka ka xaalee tukallima faacilkeeda haddaad doontidna alaaa layaalin saddex hameen alaaadaasoo sawiyan siman waa dhihi ka dhah oo aa halkaa ka sifaysid afla-aan kuguma dhicin cillad kuguma dhicin wax kale ma qabtid xanuun ma jiro hadalkii inaad dadka la hadashaa lagaa joojinaya ilaahay baa ilaa hadalkaa ina soo marsiinaya oo inoo sahlay inaan hadalno hadalka bini aadamka keliyaa ka xihana cibaadadii iyo towreed inuu akhriyo iyo tasbiixdii kama xirna hadduu damco dadka inuu la hadlo ma la hadli karayo fakharaja waa soo baxa zakariya calayhi الsalaam calaa qowmihi qoomkiisi buu kusoo dulbax min almixraabi buu ka soo baxa waa musallihii iyo meeshii lagu tukanayey mixraabkan sidaana ilaa waa waa dambe xataa mixraabyadan masaajidka xataa xilligii nebiga saan ma ahayn calayhi salaatu wasalaam meeshii musallaha ahayd buu ka soo baxa mise maba u hadli karaba fawxaa wuxuu u ishaaray ilayhim dadkii an sabbixuu ilaahay u tukada bukratan subxii iyo wacashiyan galabkiiba wuxuu u ishaaray bukratan waa maxay gelinka hore iyo wacashiyan gelinka dambaba ilaahay nasaha u tukada ishaaro weeye ilaa dadkii inuu la hadlow rabaa laakiin ma hadli karo waa u ishaara aayad qur-aana waxay ahayd qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramza ramz waa ishaaro waa isilaax dadkii saasuu kula hadla wuxuu yidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa yaxyaa waxaa meesha kugu jidha waxbaa kaa xadfani qisada yaxye waa la siiyey uurkiibuu galay wuu dhashay wuu weynaaday da-buu gaadhay lala hadli karo markaasaa ilaahay wuxuu yidhi yaa yaxyaa halkaas kuula socotaa yaxyow waa wiilkii la siiyey khudilkitaaba kitaabkan towreed la yidhaahdo qaabso oo qaado biquwatin xaala ku suganta quwadu midaan awooddaada xoogga amaaha qalbi adayg iyo wadno adayg iyo dadaal iyo ijtihaad ku qaado khudilkitaaba biquwatin ku qabso oo cilmiga iyo diinta ay markaa qaadanaysa waa lg ijtihaad iyo jiddin waijtihaadin inaad ku geshid oo ku qaadatid wey ilaahay wuxuu yidhi waaataynaa waxaanu siinay hu yaxye alxukma ayaanu siinay xikmad iyo caqli raajixa yaridiisiba sabiyan xaalu yahay isagoo sabi ada walaa tiri maya xataa alxukma waaba nubuwadiiba oo nebinimaa isaga yari baaba lagu siiyey iyo waxaa la siiyey waxa weeyaan alxukma baa laga cabira taasaan u dhiibo sabiyan xaalu yahay waxaa la tilmaamaa caruur yaryar baa yaxye waxay ku dhaheen kaalin soo cayaarnay markaasuu yidhi maa lilacib khuliqtu cayaar la ima abuurin anigu cayaartii wixii saas uga foga waxaa la siiyey alxukma faham kitaabka ilaahay la fahmo isagoo yar oo aan weli qaangaarin sabiyan xaaluyi qurdubigu dabarigu isagoo halkaasoo mara waxanaanana waa siin raxmad baan siin oo min ladunnaa agtayada ka ahaatay labadii dhashay raxmad iyo qalbi yaa dabacsanaan baan u gelin oo min ladunna taasaan siinay wasakaatanna waa siin dahirnaan taskiyatan lah tilmaamaha xunxun oo dhan ou nadiif ka yahay wa kaana wuxuuna ahaa taqiyaa mid taqi ah ilaahay ka yaaba cabdan saalixan taqiyan lilaah muttaqiyan lilaah ayuu ahaa macsiye iyo xumaan weligiis xataa qalbigiisa kuma soo dhicin baa li daahir buu ahaa dembi ma samayn wa baran wa kaana baran wuxuu ahaa mid u baariya baran baaran biwaalidayhi labadii dhashay walam yakun mana ahayn jabbaara hooyadii aabbihii baariba oo ahaa u isaan sameeyee jabbaar mutakabira maas muusan ahayn kaasoo casiya caasi ahoo ilaahayna caasiya saa ma ahayn wa baran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya ilaahay wuxuu yidhi wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcau xayaa wasalaamun nabadgelyo xag rabbi ka timid calayhi dushiisa ha ahaato yowma maalin wulidda la dhalay iyo wa yowma maalin yamuuto u dhimanayo iyo wa yowma maalin yubcadu la soo saarayo xayan xaaliya midno saddexda meelood waxaa la yidhi oo loogu walbahaarka badan yahay oo qofku uusan waxba kala socon weeyaan wa salaamu nabadgelya calayhi dushiisa ahaatay haddaa dhahdi yowma maalin wulidda la dhalay ilaa markii nebinimada laga siinayay ilaa markuu dhasho shaydaanka ilmuhu markuu dhalanayo gujiya oo ka oohiya oo ka boohiya iyo wixii la mid oo dhan baa laga xafiday wa yowma yamuut maalintuu dhimanayo iyo wa yowma yubcadu maalinka laga soo bacsinaya qabrigiisa xayan xaaluy waxaa la yidhi waa saddexda meeloodoo qofku ugu daciifsan yahay maalintou dhasho qofku waa daciif waa taag daran yahay markau dhintana waa la mid marka la soo saarana waa la mid saddexdiiba isaga waxaa la yidhi wasalaamun calayh nabadgelya ayaa dushiisa ahaatay mar haddii nebiyullaahi yaxyaa la sheegay iyo aabbihii zakariya maryamaa meesha imaanaysa wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa marka culimaa waxay leeyihiin yaxyahaas wuuba dhintay nebi zakariya ka hor isaguna waa isaga yidhi mid idhaxla dee ducooyinka ambiyada qaarna sidii ay u baryeen baa looga dhigaa qaarna loogama dhigo oo nebigu calayhi salaatu salaam markuu yidhi ummaddayda inaan ilaahay yeelin ba'sahum baynahum dhexdooda islayn oo isgumaadin oo isku fitnoobin taa lagama yeelin culimmada le waa ka dambeeyeen dee waxay leeyihin dee siduu rabay baaba looga dhig culimo badanna waxay leeyihiin ka hortiis waa iyaga yahuuddu ay leynayeen waqatli min ambiyaa ambiyada ay leynayeen zakariya iyo yaxya iyo oyada lagu daro halkan suuriya ama dimashq markaad tagta ardu shaamna waxaaba lagu tusayaa amaakin iyo meelo lagu leeyahay halkaan weeye meeshii nebiyullaahi zakariya iyo yaxya iyo ay maarata ku jiraan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa maryama waa qisadii labaad oo kaba sii cajo badan baa layidhi qisadii nebiyullaahi yaxyaa oo laba qofoo waaweyn ay dhaleen gabar aan zawj qabin oo ilmo dhashay waxay ka cajo badan tahay gabar la qabay oo caaqiro ahayd oo madhala ma dhasho ahayd tan baa sii qariibsan qisadaas sheeg maryama id wakti intabadad ay fogaatay min ahlihaa ehelkeedii xag ay ka fogaatay makaanan ay kaga fogaatay makaan makaankaasoo sharqiya sharqi ah sharqiya baytulmaqdis bal baytulmaqdis xaggiisa bariga ah oo maxay halkaa u aadi waxyaalo badan bay culimmadu sheegayaan xaqiiqatul amarka ilaahay baa og intaa kaga har halkaasi makaan fog oo xaggaasa oo sharqiga ah baad ilaa hadda waa iyaga qolooyinkaani ay sharqiga la qaabilaan cibaadadooda makaanan sharqiya fatakadad waxay yeelatay min duunihim ehelkeeda sokadiisii xijaaban xijaab qoomkeodii qoomkeedii iyo iyada dhexdooda waxay yeeshay xijaab waa sitr iyo asur iyo xaajis ayay samaysay ilaahay wuxuu yidhi halkaa iyadoo keligeed joogta gabadhaas fa arsalnaa waxaanu dirnay ilayhaa xaggeeda ruuxanaa ruuxdanadii jibriil calayhi salaam jibriil baa loo diray jibriil baa loo diray fatamatala wuxuu iskugu soo suureeyey iskugu soo matelay lahaa iyadii basharan bashar binu aadam basharkaasoo sawiyaa siman suuradiisu iyo muuqaalkiisu dhamaystiran yahay nin dha dhallinyarada kale nin dee dhammaystiran aan meelna cillad ka qabin oo kale buu iskugu soo matelay iyana waa keligeed waana malag leanna haddii malagnimo ugu yimaado lamaba ay hadli kadho marka suuratu bashar basharan sawiyan baa ilaahay buu ugu yimi hadduu waxaa la yidhi fii suurati almalakiya malagnimo suuradeed ugu imaan lahaa way ka carari lahayd sidaa markay dhacday qaalad waxay tihi innii anigu acuudu waan magan galay biraxmaani allaha raxmaankaabaan minka adiga kaa magan galay in kunta haddaa tahay taqiya mid alla ka yaabay haddaa tahay ilaahay baan kaa magan galay haddaa mid ilaahay ka cabsanaya ta ilaa gabadhaa keligeed meel iska joogtoo nin saas ugu soo baxay muuqaalkii wax leh in kunta taqiya saasay ku tiri waxay ka baqday inuu xumaan doonayo ilaahay baa magan gala ama in kunta haddaad tahay taqiyan jawaabkii gadaal ka keeno waa maxduufe fatrugni war iga tag oo walaa tu'diini hay dhibin haddaad taqi tahay oo ilahay ka yaabis qaala wuxuu yidhi innamaa ana anugu rasuulu rabbiki rabbigaa rasuulkiisa baan miduu soo diray liahaba saan kuugu hibeeyo kuu siiyo qiradaan markaa akhrisi liyahaba iyo liahaba laki adiga alla idankii weeyaane saan kuugu hibeeyo qulaaman wiil oo zakiya dahiran xag rabbi rasuul laga soo diray baan wiil daahira oo aan dembi ka nadiifa si lagugu hibeeyo qaalad waxay tihi annaa seebuu yakuunu lii iigu ahaanaya labada qise waa isshabahaan qulaaman wiil walxaal lam yamsasni uusan itaaban basharun binu aadam weligay binu aadamnimo taaban ninba ismaana arag walam aku mana walam aku aan ahayn mana ihi baqiya mid baqiyado zaaniyadoo xumaan samaysa labadaasaa ilmuhu ku dhashaa mid dee xumaan samaysa iyo mid nin leh marka labadii midna ma jidho walam aku mana ihi baqiya awjna malihi zaaniyadna maaha qaala wuxuu yidhi kadaaliki almru kadaalika kaagaas wey arrinku waa saas wey saasaa rabbi xukumay kadaalika kaagaas wa qaala rabbuki qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa ilmahaas calaya dushayda hayinun weeyaan gabadhaasoo aan nin lahayn ilmo in laga abuuro oo la siiyo huwa calaya hayinu ilaahay waa sahal bay u tahay walinajcalahu aayatan linnaas wax maxduufa ah lagu cadfayaa walinajcalahuda sidaas baan samaynay si ay u tusiso calaa qudratinaa ilmahaas iyo abuurka nebi ciise qudradayada si loogu deliishado iyo walinajcalahu inaan ka yeelno ciise aayatan aayad linnaasi dadka inaan uga dhigno iyo waraxmatan naxariis darteed baan saal u yeelnay oo midnaa xaggayga ka ahaatay ummadda loo raxmadayo isagoo nebiga markii loo soo saaro wiilkaas isaga ah wa kaana wuxuuna arrinkaasi ahaaday amran amar buu ahaaday amarkaasoo maqdiya la xukumayo la go-aamiyey amran maqdiya ayuu arrinkaasi ahaaday lama bedelayo wey tabtaas weeyaan amran maqdiya marka qisadii weli way socotaa halkaas ka sii socontoontaa in sha allahu tacaala darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab